kulanti waaqan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa mudakhilaadka dowladda soomaaliya hadda waxaa ka harsan in ka yar lix iyo toban bilood marka la fiiriyo wakhtiga u harsan dowladda soomaaliya baarlamaanka soomaaliya lagu wada dhowaan inuu furmaahina siyaasad ahaan waxaa u dhexeeya muran siyaasadeed oo weyn markay timaado xildhibaanada mucaaradka iyo kuwa taabacsan dowladda soomaaliya saaminadii siyaasaddu way ku kala maqan yihiin kalaarasduwanaanshaha la xiriira doorashada soomaaliya xilliga sida xaalku yahay haddaba wakhtiga kooban u hara dowladda soomaaliya suuragal ma taha in saamileedu ku heshiiyaan aragti ahaan hanaanka doorasho ee dalka maxaa la gudboon baarlamaanka soomaaliya muxuuse yaha dareenkay qabaan qeybaha kala duwan ee bulshada barnaamijka waxaa martino waynu gala qaybgeli doona xildhibaan saadiq cabdulaahi cabdi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka kana mid a xildhibaanada mucaaradka sida weyn u dhaliilsan sida hadda wax ku wada dowladdu majaraha u haya madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale barnaamijka waxaa martino waa xildhibaan maxamed haaruun oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka sida weynna u taageersan xukuumadda aaminsanna dalka inay ka dhici karta doorasho qof iyo coda xilli aragtida siyaasadeed iyo xaaladda siyaasadee doorashada si weyn loogu kala riduwan yahay diini maxamed diini guddoomiye hore bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa isna barnaamijkan lagala qaybgeli doona bal maxay taha dareenkay qabaan bulshada soomaalida iyo aqoon-yahanka markay timaado wakhtiga kooban iyo khilaafka siyaasadeed ee hareynaya dowladda soomaaliya dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeeyo xildhibaan saadiq cabdullahi xildhibaan baarlamaanka soomaaliya waxaa muuqato inuu ku furmi doono dhowaan kala aragti duwanaansho siyaasadeed oo xoogan oo laga dareemaya banaankaba inaad guuq siyaasadeed oo weyna wadaan maxay tahay waxaa idiin muuqdo oo aad arkaysaan bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa v o a iyo saaxiibadii banalka igula jira maxamed haaroon xildhibaan maxamed haaroon iyo diini aad baad ugu salaaman tihiin madaxweynaha v o a na waan salaamaya runtii waa saad sheegtay kala aragti duwanaan baahsan baa ka dhex jirta golaha iyo weliba siyaasiyiinta dalka guud ahaan hadday noqon lahayd dowladda dhex gudaheeda dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka iyo dhammaan eliidka soomaaliyeed oo dhan marka waxaan arkaa in directionkii dalka uu wado qaldan qaaday sidaa darteed marka la eego arrimaha doorashooyinka si aad baa loogu kala duwan yahay arrimaha kale oo masiriga ah oo dalkana waa lagu kala duwan yahay marka waxaan qabaa nidaamka hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax ku wado mid runtii ka duwan midkii lagu soo doortay ama uu kusoo ololeeyey waxaanan aan aaminsanahay haddii uusan muddada halka sano iyo saddexda bilood ee harsan uusan isbedel la imaanin in xaaladdu ay ka sii dari doonto arrimaha doorashadana dabcan waxaan ka dhihi lahaa
xildhibaanxamed haaruun baarlamaanka dhowaan uu furmi doonaa si weyn baad u kala aragti duwan tihiin dadka soomaaliduna wakti kooban oo idin haray isha ku hayaan marka maxaa la fila inuu ku furmo baarlamaanka
bismillahi raxmaani raxiim bahda v o a dhegeystayaasha soomaaliyeed iyo saaxiibadayda igala qaybgelaya diini iyo xildhibaan saadiq bawaan salaamaya intaa markaan ka yimaado waxaan horta jecelahay inaan u hambaliyeeyo xisbiga nabadda iyo horumarka u b d loosoo gaabiya soomaaliyeed iyo xisbiga horumarka iyo cadaaladda a k b loosoo gaabiya dowladda turkiga oo heshiis afgarad oo maaragtay aqoon isweydaarsi iyo khibrad wadaag ah runtii shalay toola wada galay waxay kutusaysaa wadada loo socdo oo ah inaynu aqoon iyo maaragtay meelaha aynu filayno inay nagaga horeeyaan xisbiyada iyo maaragtay doorashooyinka dimuqraadiga inay xisbiyadeenni u raadsanayaan aqoon xisbiyada kale ee diiwaan gashanna waxaan ku dhiirigelin laha inay sidaasoo kale sameeyaan maadaama jidkaa muddo dheer aan ka maqnayn oo aqoontii iyo waayo aragnimadii nagu yar tahay inay raadsadaan maaragtay wadamada aynu aqoontii waayo aragnimada ku tuumin xisbiyadooda inay heshiisya la galaan intaa markaan ka yimaado baarlamaanka dhowaan baa la filaya inuu furmo laakiin waxaad ogtaha waddanku inuusan ka jira xisbiyo ay taa uun mustaqbal iyo aragti aad leedihiin waa jiraan laakiin stiil waxbaa ka dhiman laakiin waa diiwaan gashayin badankoodu dhow boqol iyo dheeraad urur iyo xisbiyo iskugu jira iminka diiwaan gashan xeerku wuxuu sheegaya saddex soo hari doonaan tartan kadib marka sidaa haddaan kusoo noqday su-aasheenii baarlamaanka dhowaan buu furmi doonaa sida caadigaana markuu furmo waxaan filayaa shaqadiisii caadiga ahayd inuu qabsan doono markuu xidhan yahay waa had iyo jeer waa la sheeg sheegaa buuqbuuq baa jira oo inta badan banaanka ayay waxaasi jiraan lakiin marka gudaha la yimaado shaqadiisii caadigaa buu qabsadaa sida caadigaana baarlamaanku majority buu isku hogaamiyaa ee lama yidhaahda in layswada qanciyo waa run xubno iyo maaragtay tiro xoogayaba way kasoo horjeedi karaan aragtida guud ee inta kale ee ka badan laakiin yaa badan xaggee loo badayba ayuunbay ujeedadu kusoo dhammaanaysaa marka waxaan filaya inay shaqooyinka dhimanna aan qaban doono dalkuna maaragtay jidka xagta cagta saare ee doorashada ummadda awoodooda loo soo celinaya iyo xuquuqda ay lahaayeen inuu kusii socon doonaan rajeynaya
diini markaad fiiriso xaaladda siyaasadeed waktiga kooban ee haray maxaa idin muuqdo
bismi illaahi raxmaan raxiim saaxiibada waa salaamaya iyo dadweynahaba waxaa noo muuqda xaalad aada u adag oo dowladdii iyo maamul goboleedyadii ay kala taagan yihiin waxaa noo muuqda dowladda dhexdeeda xitaa inaysan aragtida doorashada ka midaysnayn waxaa noo muuqda in beesha caalamka laftigeeda maaragtay xoogaa isijiidka soomaalida laga daalay waxaa noo muuqda in mucaaradka laftigiisu uusan hal luqad ku hadlayn oo uusan midaysnayn oo ay la qabsadeen doorashooyinkii horo dadbanaa oo aysan marnaba u diyaargaroobin inay dhacdo doorasho ay qof doorasho qof iyo coda ay ka qayb galaan oo aanay mowqif midaysan ama brobosal midaysan miiska soo saarin waxaa noo muuqda xaalad aada u adag oo aan ka cabsanayno bulsho rayd ahaan in soomaaliya jiritaankeeduba khatar galo haddii aragtida loo joojin maayo ay sii socoto
maxay tahay shakintaas la-eg wallahi horta waxna waa muuqdaan oo dee wax uma baahna sadar muuqdaa su-aal ka dhanaa la yihahdaa in dowladda iyo maamul goboleedyo badan ay maaragtay isdiidan yihiin kuwa hadda loo malaynaya inay heshiiska yihiinna laga yaabo inaysan qanacsanayn oo dooda internal oo weli socdaan dooda gudaha dooda gudaha ay socdaan waxaa jira in soomaalida khilaafkooda isjijiidkooda xilliga doorashada caalamka oo dhan uu ka daalay bulshadiina ay inta badan ay ka quusatay in dhibaatooyin gudaha hay jiraan oo dhaqaale la-aan abaaro colaado qabaa'ilka dhexdiisa iyo midkaan hore u socday oo argixisada lala tiigsanaya intaasoo dhanba ay jiraan marka waxaan is leenahay culays markaan ka adag ma jirin yacni qiyaastii hadda labayo labaatankii labayo tobankii sane marka laga soo bilaabo lasoo dhaafay ilaa markii doorashada ugu horreysay lagu qabtay magaalada muqdisho halmaan saadaq in dalka doorasho aadoo dowladdu qabato dabcan iyada loo wakiishay mandate ku siiseen madaxweyne ku soo doorateen maxay tahay walaacan aad qabtiin ood ku diidan tihiin in awood dadka lagu adiyo
sida aad ka wareysa dowladnimada soomaaliya waxaa asal ah wada isqancin wada tashi in wixii lagu heshiiyey la ilaaliyo marka waxaa muuqata madaxweynaha tan iyo markii uu la wareegay talada in horta awooddii dalka isku soo koobay baarlamaankii fadhiid laga dhigay ama jeebkii madaxdii dalka la gashtay lakala qaybiyey lagu kala qaybiyey dano kala duwan hadday noqon lahayd xilal lacag iyo iyo mashaariic laakiin shaqadiina qabsan weydeen baarlamaanka ma waxaad ku eedeynaysaa madaxweynaha dabcan ha madaxweynaha iyo xukuumaddan ku eedeynanaa maadaama imkaaniyaadkii dowladeed iyagoo hayaan dhaqaalihii hayaan xilalka ay hayaan golihii wasiirada xoogooda iyaga ay noqdeen marka madaxda qaranka waxay u bareereen inay guddoonkii iyo golihii shacabkaba ay imkaaniyaad gaar ah ay u kala qaybiyaan marka taas ayaa baarlamaankii inuu shaqadiisa gabo uu gaaray waxaa kaloo aan kuu caddaynayaa baarlamaanka intii sharci uu gudbiyey iyo wada shaqaynta labada aqal oo bataatanba ah wax sharci darra ah marka laga reebay inay kulamadooda wada jirka ay yeelan karaan laba mar keliya waa marka ay madaxweyne dooranayaan iyo marka ay dib u eegis dastuurka arrimo ku saabsan ay ka shaqaynayaan labadaasi wax ka duwan ayaa dhacay xeerarkii doorashada ayaa lagu ansixiyey wada jir xeerarkii xisbiyada ayaa lagu ansixiyey wada jir gudiyadii habraacyadii ayaa lagu ansixiyey intaba waa wax ka soo horjeeda qodobka konton iyo toddobaad dastuurka iyo cutubka shan iyo tobanaad dastuurka intaa waxay ka turjumayaan in dastuurkii xataa sbeer barts uu noqday intii la raba laga qaatay marka wadada loo socdo waa caddahay madaxweynuhu dabcan laba arrin unbuu kala doorsiinaya oo ah in doorashada sida uu sheegay maskaxda maskaxdiisa ku jirta oo rabo natiijadeedana uu og yahay inaan qaadano iyo inaan extension aadno labadana asaga hore u diida anaguna waxaan leenahay waa diidanay
xuseen maxamed haaruun labada aqale baarlamaanka daban mas-uuliyadda dalkan adinkuu idin saaran yahay in khilaafna uu ku hormeeyo markaan ogeyn haddana uu ku bilaaban doono dadka soomaalidu way ka dharagsan yihiin ma jira bisayl siyaasadeed oo laga filaya baarlamaanka oo ah inaad jahaynta doorashada waddanka maadaama hay-addii ugu sarraysaa tihiin aada qaadi karaysaan marka laga yimaado xukuumadda adinku aada codka siiseen waa ku salaamaya mar labaad walaalow isma lihi bisayl baa u dhiman baarlamaanka labadiisa aqal sidaad ogtahay guddoonka labada aqal si fiican bay wada shaqeeyaan labada aqal si fiican bay wada shaqeeyaan xukuumadda iyo baarlamaanku si fiican bay wada shaqeeyaan xukuumadda iyo maaragtay madaxweynaha iyo baarlamaanka labadiisa aqal si fiican bay wada shaqeeyaan guud ahaanna waxay ka wada shaqeynayaan in maaragtay mabaadiida ah in awoodda shacabka soomaaliyeed leeyihiin xuquuqda cid ay dooranayaan shacabka soomaaliyeed leeyihiin in laga wada shaqeeyo oo shacabka soomaaliyeed xuquuqdoodii maaragtay muddada dheer laga duudsiyey dib loogu celiyo ayay guud ahaan ka wada shaqaynayaan taas bisayl ka weyn ma jira baan u malaynaya laakiin saynu ognahay dalkan muddo dheer buu problem ku soo jiray kooxo badan baa abuurmo ku faa'iida maaragtay in tiro yaroo kooban ay xoog ku haysato shacabka soomaaliya malaayiinta ah oo xuquuqdooda iyagu maaragtay say jecel yihiin ugu tasarufaan marka qaylada iyo buuqa inta badan socdaa waa xaggaasu ku salaysan yahay iyo aqoon la-aan jirta muddo dheer maadaamayna ku jirin saaxadda dimuqraadiyadda ee dhabta oo nidaam siyaasadadoo dadban iskaga jirnay muddadaa dheereen ka maqnay waxay keenaysaa cabsi ah inay ka cabsadaan siyaasiyiin badani waxa cusub ee soo socda taasaa keenaysa buuq laakiin ismalihii bisay la-aan baa u dhiman
maxay ka qabsanayaan ma ma in xildhibaan saadaq uu reerkiisa ku laabto cod ka doonto oo dadku doo muxuu ka baqaya xildhibaan saadaq tusaale ahaan saadiq wuxuu ka baqayaa waa run taasuu ka baqaya wuxuu ka baqayaa inuu xisbiyada ka qayb galo ka baqaya saynu ogna xildhibaan saadiq markuu xildhibaannimadiisa dooranayay waxaa laga yaaba beeshiisa majoritygen inaan kuma qanacsanayn in niman siyaasiyiin oo maaragtay geesa weyni ay runtii gacanta qabteen ama si unugu gacan siiyeen marka tii uu garanayey ee fududayd eed hebel kala macaamilaysay iyo tu malaayiin soomaaliyeed aad kala macaamilaysa way kala fududay marka inta badan taasay u ololaynayaan ay hebel kala macaamilayaan horta meesha sartu ka qoyan tahay oo ama dhiba culayska dowladdan inaanay sidii la rabo u shaqaynin waxa waaye golihii baarlamaanka oo si cad ugu biiray golihii fulinta
maxaa kala jeeda waxaan kala jeedaa dee awaamirta waxay ka waxay qaataan laanta fulinta maahane check and balance yaa loogu talagalay dastuurka saddex qodobaa baarlamaanka ugu qoran saddex inay ku biireen oo laga maamulo maxaa tusaale u haysaa tusaale badanaan haynaa sharciyadan hadda la ansixina ayaa ka mid ah qodob qodobkii la doonana in laga saaraayo dib loo dhigaayo qodobkii la doonana xitaa sidii dastuurka u qoraa aan la raacayn brotocolkii dastuurka u qoraa lama raacayo marka dhinaca kale oo culayska hadda haysta waxa waaye mucaaradkii oo aan gaarsiisnayn heerkii ay ay yacni shacabka aragtidiisa ku shaqayn lahaayeen dowladdii waa aragnaa inay dana khaas ah oo antiboob iyo musuq maasuq iyo waxaas ay ku mashquuleen iyo heshiisye xitaa aan sharci ahayn inay dalka usoo qaadaan laakiin dhinacii kalena dhibaatada naga haysata waxay tahay ma haysano mucaarad hufan ma haysano waa mucaarad wada shaksiyeysan mucaarad wada danaysan waa mucaarad kala tagsan ku xiran maaragtay dowlad goboleedyo iyo dana dana gaara marka waxaan is leenahay baarlamaan hadduu jiri lahaa baarlamaan hadduu jiri lahaa dowladda yacni laanta fulintana waa la sixi lahaa culayska iyo robleemka shacabku dareemayana waa la xalin lahaa labada dhinacba kuwa mucaaradka iyo kuwa maxaafidkaaba annagu mid gooni hadda aan usoo dhawaysanayna ma
walaalkay maxamed haruun horta wuxuu kasoo jeedaa gobolada waqooyi ee soomaaliya wuxuuna igu eedeeyey dabcan inaan aniga runtii waa xaqiiq doorashadii dadmaneed ee lasoo maray inay tahay mid runtii in laga gudba ay tahay laakiin doorashada aan hadda u soconno oo maxamed uu raadinaya horta meesha la geyn doono oo uu ka soo jeedo ma aqaan dabcan maybe in hadda laascaano ay tahay meel xora oo la geyn doono maxamed meesha aadi doono waa gooni laakiin haddii gaadiidka booliiska iyo cabdicasiis iscoola booliisi la dhigaya maxamed cidda dooranaysa waa ogyahay isaga iyo sida uu kusoo baxay marka culays badan aniga ma saaray arrinkiisa laakiin waxaan kuu sheegaya wada shaqaynta oo walaalkay dadka soomaalida dooranaya maxaad ugu diidaysaa in hooyada waa beri hadday yihiin kuwii wejiyada duubtay oo aan ogna meelaha ay kasoo kala jeedaan taa waa arin kale doorashada ugu qaabdarneed muqdishoay ka dhacdo wejiyadan la doortay dabcan kismaayo annagaan kasoo galnay waxaan kasoo galnay gobolo kale intaba xoogaa waa kushubasho waa jirta laakiin sida guud ee loogu shubtay doorashooyinka muqdisho ka dhacay meelay ka dhacday ma jirto daas waay maxamed meelaha qaarkood uu ku adkaysanaya laakiin arinta uu ka dhawaajiyey ee ah bisaylka siyaasadeed ee wada shaqaynta ay labada guddi gaareen absolutely wax kama jiraan waay tusaale cadna waa ku siinaya labada aqal waxay u dhisan yihiin inay check and balance isku sameeyaan counter check inay isdheeli tiraan sharciyada wadajirka ah oo ay u fadhiyaan baarlamaanka xataa marka maxamed markhaati aan gashto adiga oo miidiyihii ah oo aad tagtaan baarlamaanka waxaan idiin caddaynaya hoolkiisa oo dhan kumeel gaara waa hoolkaas hadda aan ku shaqayn laba boqol iyo labaatan kursi ka badan ma qaadi karto marka la tiriyo waa sideed oo min shan iyo toban waa marka kuraasta la isku dhajiyo laba boqol iyo labaatan xubnood labada aqal isku darkoodana waa saddex boqol labaatan sagaal dabcan miidiyada soo galaya shaqaaliyaa soo galaya inta waxay ka turjumayaan in meeshaas wax ka socda ay yihiin wax baadila aadan madoobe liiska xaadiritaanka xildhibaanada waxay jeebka ugu jiraan madaxda sare ee dowladda iyagaana barnaamijyada markay gudaha kasoo dhammeeyaan la keenaa waxaad kugu dambeysay maalintii ugu dambeysay annagoo taaganoo buuqeena la ansaxsaday weliba la yidhi xildhibaanada waa waa lagu ganax iyadoo weliba haddii ganaaxa uu dhici lahaa oo la- een, aysan dhici lahayn een, inaan hor istaagnay de wixii aan hor istaagnay maxay u shaqeeyeen oo loo ansixiyey oo guddigii loo dhaariyey leeyahay waxaasoo dhan marka haddiiba annaga aan foodo samaynay oo guddigiina la ansixiyey hooshiina ay socday meesha waxaa kaaga muuqata inuu baarlamaanka bataatanba jirin dalka soomaaliyeed iyo iyo dadweynaha soomaaliyed waxaan u sheegayaa meesha baarlamaan ka jiro hal sana iyo saddex bilood si allaala sidii heshiis siyaasadeed uu ku imaan lahaa ama shirweyne qaran uu ku imaan lahaa ama dadka soomaaliyeed waxay leeyihiin si xaaladan hadda jirto oo kale طبعا baarlamaan wuu jiraa ee, ma rabna hadda inaan dhahno ee, baarlamaan soomaali ma jiraa inaan inaan inaan ku wuu jiraa laakiin waxaanan jirin waxaanan jirin wada shaqayntii iyo nidaamkii iyo shuruucdii Lala Mahama Haruney runtii horta aad baan uga xumahay in maaragtay diini oo qof nin aan ixtiraam badan u haya iyo saaxiib ka saadaqaynaya runtii hay-ad dastuuri hay-adda dalka ugu sarreysa baarlamaanka ay gaadhaan level ay yidhahdeen ma jirto runtii een, ma garan waa dembi markaynu run ka hadlayno een, waa hay-ad weyn ee dalkan ugu sarreysa waa hay-adda ay ka farcamaan hay-adaha kale dawliga marka ma jirto ee qofka yidhaahda waa xadgudub iyo inuu ku takrifalay baan malaynaya Ee, intaa markaa ka yimaado een, baarlamaanka hadday dadku u yaqaanaan inuu dowladda fawdayo oo uu isbaara u dhigto maaragtay horu socodka maaragtay mashaariicda dowladda een, taas maaha baarlamaan baa filaya wada shaqayn waa inuu dowladda iyo baarlamaanku ka dhexeeyaan sidii dalkan halku taagan ma yahay.
aaminsan tahay in baarlamaanku Haa, ay markaan ka yimaado een, saadiq wuxuu igu eedeeyey wuxuu ihi maxamed haaruun oo waqooyi kasoo jeeda xaggee laga dooranay Ee, waa ka xumay saadiq mar labaad waxaan kusoo celinayaa baarlamaanka uu ka tarsanaayo haddaba lahaa ma jiro xeerarkii uu ansixiyey inuuna war wahayn baan filaya xeerkii doorashooyinkii aanu ansixinay dalku single constituency buu ahaa haddii aad kismaayo ka timid iyo haddii aan hargeysa ka yimid goob doorasho keliya inaga wada dhexaysa ma aha deegaan doorasho kala gooniya dalku waa hal deegaan doorasho marka haddii uu akhriyey xeerkaa doorasho si fiican u akhriyi lahaa ma yidhaahdeen xaggee lagaa soo dooranaya ee wuxuu ogaan lahaa guud ahaan dalkao dhani inay goob keliya oo deegaan doorasho ay noqonayso isla isla harka doorashada ee aqalka sare ama matalaadiisu dabcan ee, weli waxay ku salaysnaan doontaa ee, arrinta maamul goboleedka Ee, tusaale ahaan senatarada xaggee la geyn doonaa Ee, taas aan usoo noqdo waa- taa waa ku saxan tahay Ee, sidii xeerka doorashooyinka uu sheegayaba ee, habraac gaaraa loo samayn doonaa taa Ee, sidii horeba habraac gaara waxaa lagu qaban doonaa gaadiidka booliska sidii horeba habraac gaara ee, loogu soo sameeyey ee, oo taasi problem weyn maaha laakiin xildhibaanada aqalka hoose ee kasoo jeeda somalilan waxay la mid yihiin guud ahaan xildhibaanada maaragtay aqalka hoose dowladda federaalka soomaaliya oo dhan ama jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo dhan goobaheeda kala duwan kasoo A- jeeda anaa kuu soo laaban wax doonaa- maaragtay gaari kaga duwanaan doonaan ma jirto maadaama danku- dalku uu noqon doono one eh, maaragtay ama single eh, constituency eh, uu noqon doono eh, markaa isma lihi in problem gaara haysan doono goa Eh, tan aqalka sarena markii horeba eh, lamay mid ahayn maaragtay xildhibaanada ama senatarada kale ee aqalka sare Eh, taasaan intaasaan hal hal su-aal oo kadisaan ku weydiiyo waxaad ogtaha soo maahan in arrintii qabiilka afar dhibic shan lagu salayn doono doorashada waad ogtaha waa run eh, Ee, waxaad ogtahay in xildhibaanadii waqooyiga lambarkii siduu ahaan doono guud ahaan eh, afar dhibic shan baa lagu salaynayaa doorashada hadda hadda waxaa ku soo dooran doona reerkaagii oo la diiwaangeliyay saas bay ka dhigan reer soomaali oo dhan baa ku dooran doona laakiin micnaheedu waxa weeyaan stiil kuraasadu waxay kusii astaynsanaan doonaan is- maaragtay beelihii soomaaliyeed inta laga helayo diiwaangelin rasmiya oo tirakoob guud oo dalka lagu sameeya caqabadaha dalka hor yaalla way fara badan yihiin hal mar lama wada guuri karo haddii doorasho un maan wafooda waxa dagaal ka socda iyo waxa buuq laga sameynaya aad ogtahay marka la yidhaahdo waxa laga guurayaa beelihii isla mar la islama qaadi karo maaragtay jaranjarta marka aad fuulaysid ta u sarraysa hal mar kuma wada boodi kartid waa inaad istab istab iskugu xigsiisaa marka istabta koowaad waa inaynu doorasho ka bedelantii hore oo dadka awoodda loo celinayo aynu yeelanaa marka waxaan aadaynaa Talabaadna waynu doorasho ka sii doorasho qof ficooda oo qabaaylaysan baa aadi doonaa gudbinaa. saasay hadda
Eh, Eh, adoo mahadsan walaalkay maamulku ka soo jeedo eh, ama deegaanku ka soo jeeda ee waqooyiga soomaaliya dastuurkii hore nama adeegsana kan hadda oo maxamed gacanta u taagay oo leeyahay afar jabtarna oo sberbarska laga dhigay ma adeegsana marka doorashada uu ma rabna arrinta somalilan waa arrin gaara inaan waqti badan kulmayna ma rabno marka qodobkaasaan saas uga gudubno diin haye horta arrinka doorashada ee annaga bulshareed ahaan daraasadaan ku samayn daraasada aan ku samayna waxaa noo soo baxay adduunka waddan xeerka hadda baarlamaanku waa ansixiyey laleeyahay adduunka waddan doorashada looga gala lama arko waxaa isi saaran waxa la yidhaahdo nidaamka furan nidaamka xiran ee, koox koox ma ma koox oo oo maaragtay bonty five-kii iyo somalilan iyo sanad sanadkiiba in la yidhi xeer hoosaad gooniha lasoo saaraya kabacdina waxaa la socda four bonty five haddana waxaa la socda kootadii dumarka soo horta waxay adag tahayba xeer ahaan hadda sida uu yahay in loo fuliyo haddii la rabo dalkan in doorasho laga qabto waxay ahayd doorashada xeerarka doorashada in la fududeeyo oo laga dhigo yani liistada furan xisbiyada furan lagana dhaafo shuruudahan kaleoo lagu xirayo haddii xitaa soomaalinimo laysku dooranayo on deegaan laysku xirayn xitaa dhib kuma laha qofka kursiga meesha la rabaa loo dhigi karaa laakiin annaga waxaan qabnaa xeerkani inuusan ahayn xeer soomaaliya hadda ku habboon nidaamkan four pointy five-ka afar iyo labaatan sanaa la soo waday afar iyo labaatan sanaa la soo waday nidaamkan oo kootada dumarka meel adduunka looga galo kootada dumarka la xiro ma jirto waa wax soomaaliya keliya lagu ablygareeyey ama yani lagu khasbay marka annaga waxaan qabnaa horta xeerkan wuxuu leeyahay caqabado fara badan laakiin annaga taa waxaa nooga muhiimsan haddii xitaa soomaalidu ay khaladaad badan xitaa doorashada ku gelayaan oo laaluush ku gelayaan oo sharci darre ku gelayaan adab darre ku gelayaan ilaa sidii tii soo socotaba saasay ahayd annaga hal shay nooga muhiimsan in xilka lagu kala wareego si nabad ah in doorasho yani heshiis lagu wadaya hana la galo annaga bulshirkad ahaan labada qodoban ku dhegana waxa waaye doorashada consensus ma lagu gelaya si la heshiis lagu wadayaho wadan ogola ma lagu gelaya doorashada yani xilka ma lagu kala wareegayaa si nabad ah haddaan intaas helno kuwa hadda jooga musuq maasuq ay kusoo baxeen dalkiina weli waa jiraa kuwa beri imaan doona hadday musuq maasuq kusoo baxaan laakiin dalkii jiro weli waxaan isleenahay rajaan qabna waxaan isleenahay maalin unbaa ilaahay dadkan hanuuni doonaa laakiin hadda waxaan ka cabsanaynaa in koox gaar ah ama deegaan gaarahu doorasho galo deegaanada kalena ay diidaan inay doorasho ka qayb qaataan isla markaasna dalka burburkiisii kala jabkiisa ay tani horseed xildhibaan saadaq mucaaradnimadiina xildhibaanada mucaaradka ah ee hadda banaanka hadlee la arko dood waxaa jirta dhahaysa inaad shakhsiyaad iyo kooxaysi aad ku daaban tihiinoo aragti siyaasadeed ood golihii aad la tagtaan inaad miiska la imaanin marka maxaa idin diidaya doodiina inaad golaha geysaan dabcan sida diini walaalkay sheegay waa jiraa in coherent opposition uusan jirin mucaarad midaysan ajenda siyaasadeedoo adag uusan jirin laakiin hadda wixii ka dambeey dabcan waxaan u malaynayaa waqti waa soo dhawaaday imkaaniyaadkii dowladdana maba sii hayn kartaba xaaladda dalku ku sugan yahaaba muuqata marka hadda wixii ka dambeeya way kala cadaan doonaan mucaarad xoog badan oo bannaanka taagan iyo maamuladii dabcan oo hadda si bareera bannaanka u taagan jubbaland bannaankay taagan tahay puntland bannaankay taagan tahay maamulada kale oo runtii iyaguna muxuu ahaa qoorsagaalada lagu hayana waxaan u malaynaya in dhowaan maxay macno samaynaya in khilaafkii bato dalkii qalqal galo maxay macno kuu samaynaya in in in banaanka lasii taagnaado wax macnaa inoo samaynaysa mar laakiin waxaan rabnaa waxaa lagu heshiiyey dalkan dad dalkan iyo dowladnimada hadalkaygii hore ay ku jirtay waxaa uu waxaa istixgelin iyo iyo iyo isqancin iyo tanaasil ayaa iyo in la ilaaliyo wixii lagu heshiiyey ayaa dowladnimada asal u ahaa annagu kama hadlayna xaq miyaa waxaan hadda aan ku nimid mise xal baan ka raadinayna xalkii dabcan waxa waaye qorisku dhiibkan oo ilaa iyo tan iyo cartana soo gaara haddii madaxweynaha dabcan markii uu imaanaya waxaana waa jireen asagana kusoo kambeyngareeyen kusoo oleeyey in muxuu ahaa loo baahan yahay midnimada dadka la ilaaliyo marka waxaan laakiin kuu sheegayaa madaxweynaha dabcan wuxuu kala diray guddigii doorashada ee aqoonta lahaa laba sano ka hor wuxuu magacaabay maalin dhoweyd guddi oo runtii handbig ah kulligood meelaha ay ka yimaadeen profilekooda aan hayno kuwii haddana waxaa la yidhi muddo saddex bilood waxaad ku qabataan doorashadii dowlad goboleedyada doorashadii dowladaha hoose iyo doorashadii heer marka waxaad leedaha ma qaban karaan xildhibaan maxamed haaruun markaad fiiriso siyaasadda somalilan arrinteedu waa arrin gaar adaa matelaya dabcan waad ogtahay inaadan matalaadeeda iyo tegitaankeeda wakhti badan ku lumin mayna puntlandaa maqan oo federaalka kamid a jubbaland dagaalaa dhacay oo dowladdii dhaxay way kala tageen kuwa kale dabcan dee weli ayagu naftooda doorasho marka sideed is leedahay dalkani doorasho way kaa dhici kartaa iyadoo intaasoo mugdiyo siyaasadeed ay taagan yihiin miyaan laga fikiri karin waxaa wax ka duwan
waad mahadsantahay way maqan yihiin puntland iyo iyo iyo jubbaland saad ii sheegtay laakiin maxay ku maqan yihiin madan soomaaliyeed bay ku maqan yihin mise dano shaksiya taasaynu jawaab horta ummadda soomaaliyeed baan weydiinaynaa dana shaksiya hadday ku maqan yihiin de waa waa garan karaa si kala isma lihi dana soomaaliyeed oo ay miiska soo saareen oo leeyihin sidana soomaalidu dana ku maqan yihiin nin kasta doorashadii uu yaqaanayo tii uu maaragtay galaangalka u lahaa buu rabaa sida caadigaana soomaaliya macarad rasmiga oo horta jira ma jiro oo sharciyad haysta marka doorashada golaha deegaanka aynu galno saddex xisbi soo baxaan oo kalsooni ka haysta ummadda soomaaliyeed markaasaa mucaarad rasmiga oo dowladda maaragtay korkorta siyaasadeed la geli karaa markaas waa waa waa diiwaan gashan yihiin waa diiwaan gashan yihiin laakiin stiil ma haystaan sharciyaddii ama kalsoonidii shacabka soomaaliyeed ma haystaan marka markay saddex xisbi soo baxaan midkood noqdo xaakim ama ay maaragtay laba kalena mucaarad noqdaan markaasay magaca soomaaliyeed iyagoo wata ama kalsoonida shacabka soomaaliyeed ee mucaaradkaa watay dood la geli karaan dowladda doorashadaasi walaalow inay dhacdee maaragtay dalkan iyo dadkanba u habboon kuma sii socon karno sidii aynu hore kusoo jirnay dhowr iyo labaatan sano oo nidaam adduunka ka duwan oon la aqoonin wuxuu yahay oo maaragtay tiro yar oo kooban oo maaragtay saaxiibadu way kula qabaan intaasoo dhan waa kula qabaan saaxiibada maaragtay inta badan lagu soo xusho ay maaragtay go-aan ka gaadhayeen masiirka dalkan ay- ay- ayaynu kusoo jirnay taa waan isla qabnay mabda ahaan waan isla aamino in dalkani doorashadii dadbaneen ku noqon karayn doorasho one man wafooda ama doorasho hal qof iyo hal cod aynu maaragtay aadno khaladaadka soo baxana shaqo aan la qaban inaan kasii qaylino hadda maaragtay waa waa iyada qudheeda maaragtay cabsi ah marka shaqadaa la qabto ee maaragtay aynu dib uga fadhiisan doonaa dhaliilaha yeelatay iyo sidii loo sixdaa laakiin haddii aynaa qabanaynu baqdin u nidhaahno haddii maaragtay reerku guuri maayo hadduu guurana wuu jabaya ee taas ma walaalo meel inama gaadhsiinayso mana kusii jiri karno laguma sii hayn karo dadka su-aasha ugu dambaysee dabcan qof walbo idinka mid weydiin doono min hal daqiiqo diini kala taagnaanshiyahan adag iyo walaaqa marka laga yimaado xalku muxuu ku jira
xalka wuxuu ku jiraa doorasho heshiis lagu yahay ama mid dad ban ha ahaato ama mid qof iyo cod ha ahaato waa in horta dalka doorashadii maxamed madaxweynaha lagu soo doortay dalkii marka somalilan laga reebo eh, intii kale ay ku wada gashay doorashay heshiis ku yihiin waa in lagu galaa Een, xisbiyada iyo shuruucda hadda meesha ku qoran oo shi- xisbiyadiina la xadiday four pointy five-kana lagu daray ee kootada dumarka lagu darana laga saaraa liistooyinka ee, la kala duway hal system de- dowlado hoose waxaa lagu soo gelaya liisada furan markii la soo gaaro ee, maamul goboleedyadana waxaa iyo- iyo iyo maaragtay waxaa lagu gelayaa liistada xiran markii la tago eh, xilalka muhiimka ah oo madaxweynaha iyo madaxweynaha goboleedkana liistada furan ma jiro adduunka ishaafalata noocaasoo system sameeya adduunka ma jiro marka waxaan leenahay wax heshiis lagu yahay hadday dadban tahay iyo hadday tahay doorasho qofa wax heshiis lagu yahay waa la qabaa mucaaradku inaanu lahayn wax brobowsala oo miday ay ku midaysan yihiin oo ay miiska soo saareen inaysan jirin laakiin dowladda laftigeeda waxaa laga rabaa hadda kahor waxaa jirta khatar ah, ay muhiim tahay inaan shacabka soomaaliyeed dhegooda ku ridno hadda ka horaa la qorsheeyey soomaaliya inta la kala furfuro loo qaybiyo dowlado yaryar haddii somalilan doorashada ka maqan aan afar iyo labaatan sano ku gelayni doorasho ka waran haddii jubbaland iyo puntland iyo somalilan oo doorashada ka maqan aan doorasho galno yacni qorshahaasi si toosa ha- si- si laakiin dadban loo dabcan hirgelin.
matalayaal baa joogo jubbaland saadaqa ka fadhiya somalilan marka Fiiri, fiiri.
muxuu yahay waxa Doorasha- doorashada fiiri waxaa laga hadlayaa ee, ummad aa laga hadlaya lagama hadlaayo waxyaabaha yararka ah oo social media laysugu turtuurayo ummadaa laga hadlaya qaranaa laga hadlaya dalaa laga hadlaya marka waxa hadda kaftankaahoo lagu kaftamo oo laysku reexreexo maslaxa ma samaynayaan annaga waxaan u baahannahay markii madaxweynuhu doorashada galo inay madaxweynayaashii ka horreeyey ay gacmaha qabsadaan intaasaan soomaaliya ku haysan iyo si nabadan aynu dalka lagu wareegno.
xildhibaan saadax xalku muxuu ku jiraa muqaaradaad tahay si weyn baad u diidantahay dowladdan laakiin dadka soomaalidu waxay rabaan barwaaqe baraare iyo doorasho nabada xalku muxuu ku jiraa Een, sida aad ka warhayso xalku wuxuu ku jiraa dowlad soomaaliyeed oo xoog badan oo koo iyo labaatan sano haystay baa cadaalad darre nooga burburtay toban sano dowlad la-aanna wayna soo martay cartaa la tegay waxaa lasoo unkay dowladdan qor isku dhiibka waxaana heshiisku kasoo bilowday is-ogol iyo in wax allaale wixii een, jiray een, la hilmaamo oo hore loo socdo tii marka waxay ku socotay si nidaama hadda waxaa muuqata in dowladda madaxweyne een, muxuu ahaa xasan sheekh maxamuud oo totally wixii uu shalay ee kusoo ololeynaya ama ka diriraayay inuu maanta isagii hayo halka wuxuu ku jiraa marka doorasho wada ogola heshiis wada ogola isqancin iyo in een, dastuurka iyo wixii lagu soo heshiiyey dastuurka waa heshiis bulsho baarlamaanka keliya kuma filna aniga iyo walaalkay maxamed haaruun kuma filna waxaa ee, ma- mas-uuliyad ay ka saaran tahay cid kasta waa wada macnaa mucaaradka sidiisa kan banaanka taagan ama kan siyaasadda ku jira ama shacabka eh, dastuurkaas waxa waaye mas-uuliyad wadareed waaye oo ay dhinac ka ilaalinayaan waa heshiis bulsha arrintaas ayaanan aaminsanahay inuusan noqon dastuurka spare parties oo qolaba maalintay timaado qodobka ay rabta ka bedesho horena alle maxamed haaruun su-aasha ugu dambaysa xaggaaga xalku muxuu ku jiraa si saaxiibada banaanka jooga ee mucaaradka iyo kuwa baarlamaanka iyo wada ogol loo aado dalkuna doorasho uga dhaqmo walaalow xalka wuxuu ka jiraa hogaanka dalkan waxaa loo doortay dowladda federaalka ee hadda xilka haysa in dowladda lala shaqeeyo in lala shaqeeyo maaragtay barnaamijkeeda ay dalka ku gaarsiinayso doorasho one man one vote ah in lagula shaqeeyo xalka ku jira saaxiibada waxay kusoo celcelinayin doorasho laysta ogolyihin doorashada baarlamaanka labadiisa aqal ra-iisul wasaare madaxweynaha odayga iyo majority-ga ama inta badan tira maamul goboleedyada ayaa isla ogol qof iyo laba wa wa waa laga yaaba inuu tabasho ka qabo runtiina soomaaliya dee way adagtay in maaragtay qof iyo labo tooda la raaco inta badan tooda laga soo leexto marka in dowladda lala shaqeeyo in maaragtay gacan lagu siiyo inay shaqadaasi maaragtay hirgasho khaladaadka ka soo baxana haddii ha la yidhaahdo gadaal aan iskaga warsanno guud ahaana intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkaynu ku eegeynay xaluhelidda muranka siyaasadeed ee hareynaya guud ahaan hay-adaha dowladda soomaaliya gaar ahaan baarlamaanka dhowaan furmi doona iyo xalku waxau noqon doona markay timaado doorasho wada ogolaha soomaaliya ma ka dhici kartaa barnaamijka waxaa igala qaybgala xildhibaan saadiq cabdulaahi cabdi oo ka tirsan golaha shacabka xildhibaan maxamed haaruun oo ka tirsan isla golaha shacabka iyo diini maxamed diin oo gudoomiyada bulshada reerka soomaaliyeed intaynu kulmi doona barnaamijka lamida waa saaxiibkiin cabdiqaadir koodi leh nabad